tababarkan weliba uu soo dareeray muddo lama isbuuce welina hanraabta la baray xirfado shalgadisan oo ka shaqaystaan sida ilaansaarowka dharkoro dharkariska iyo harqaanka welina iyo diireen ilaa iyo boqol hanraab oo laha kashal xuley dadka barkacyaasha ee ku noola magaalada baydhabo tababarkan iyo weliba haqaban qaabiyeen ah wasaaradaha shaqada iyo arrimaha bulshada iyo hanraabta oo garab ku helayaan hay-adaha maalgeliyow horumarinta hanraabta soomaaliyeed gaar ahaan haan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya hanka horeyntii weliba meelisay ku hadalay agaasimaha hay-adda bogtaale iyo qaxootiga koonfur galbeed soomaaliya cabdiqaadir cali watiin usoona sheegay inta muhiimigata horumarinta xirfadaha hanraabta dadweynaha ka nool dowlad goboleedka koonfur galbeed khaasatan degmada baydhabo dadkaasoon iska jira dad oo barakacyaal ah iyo dad dadkii hannagadi oo qaxooti markii hore dalka unku tabeen madii dambana hannagadeen iyo nay dadka deegaanka ee degmada baydhabo sidiidaas qeyb wali xulidii unu ku galanjaysanay qaxootigii dadkii barakacyaasha iyo dadkii hannagadii dhammaantioo wali la baray xirfad xirfaddana eedi eediya muhiimin ata walaana la baray in xirfaddaasi laka amini dhammaan dadka inta fadhi markii lan fiiriyo waa haween wali la aragay in haweenka howlbadan gudaayaan walbadan suubiyaayaan walbadan horumarineedna haddii lan suubiyeyna hormariyi koraan wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada koonfur galbeed soomaaliya cabdiqaadir cumar cabdulaahi oo uu saahiri tababarka iyo weliba usoo ku hadalay muhiimada yeelataa in korlanqaada xirfadaha bulshada soona ballan qaaday inkan wasaarad ahaan iyo sii wada doonaan horumarinta bulshada waxaan rabnaa gabdho yaryar iyo hoyooyina ku jiro inaan aragno biri ayagoo dad shaqaysanaya ah ee dowladooda canshuur siinaayo jidadkan magaalooyinka dhisaayo ku dhisaayo xoogooda marka quruxdaasaan rabnaa waxaan rabnaa dadka martida markay idin yimaadaan reer koonfur galbeed waxay caan ku yihiin waxaa la yidhahda ganacsiga haddii aad tagto north america iyo haddii aad tagto yurub iyo haddii aad puntland iyo somalilan ka bilaawdo ganacsiga waxaa ubadhaxaad u ah shayga asaasiga ah shayga asaasiga ah waxaa loogu imaanayaa dadka reer koonfur galbeed marka waxaa caan ku tihiin waa ganacsiga waxaan rabnaa in hooshaas ganacsiga ah kor loo qaado annaga wixii tabarteena ah ma idinkaaga hareyno halkan waa idinla socon doonnaa ilaa xaaladiina ay ka fadhiisatana waa idinla shaqaynaynaa hadduu ilaah yidhaahdo waxaan rabnaa dad shaqaysta oo bangiyo ku xiran oo lacag daynsan kara oo noloshooda maareyn kara inaad naqatiin annaga iyo guddiga commissionka ama guddiga barakacyaasha arrintaas insha allah waa iska kaashanaynaa waxaan kaloo rabaa inaan si gaara ugu mahadcelsho macalinkii maalmahan idinla joogay cabshir nin yaroo dhallinyaro ah oo mar walba idiin taagnaay iyo agaasimihii guud ee wasaaradda oo asigana hooshaan laga soo bilaabo kor ilaa hoos asaa wuxuu u ahay udub dhexaad hadday naqato imaashaha meeshaan hadday naqato fadhigii hadday naqato hooshii hadday naqato waxyaalihii asaasiga ah ee loo baahnaay xaqiiqdii asaa mas-uuliyaddaas gooni iska saaray marka waxaan rabnaa inaan dhahno agaasimi waa mahadsanta asigana mar kale marka agaasimahan in loo sacbiyo waa mudayahay waxaan rabaa marka inaan mar kale uga faa'iidaysto arinta maanta la sameeyey ama hooshaan ama wixii la bartay inaan inta looga harin in laga miro dhaliyo sida ni sheegay sharxaadda guud agaasimaha iyo cabshir aabaxsheen tiimamka shanta ah iyo qaabka wada shaqaynta waxaan rabnaa hadda aan kala hadlayay cabduqaadir in arintan qaybta bangiyada iyo qaybta hay-adahaba iskaashigeeda in la sii wado marka waxaan rabnaa idinkana inaad naqatiin dad isku xiran hadday laba qofood ama saddex qofood isku xiran tahay wixii la rabay waa hergelayaan laakiin haddii niilo kala sheekeeyo ama kala shaki imaado howsha waxay ku dhammaanaysaa burbur